wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fardaag ayaa kulan la qaatay danjiraha dowladda maraykanka u fadhiyo soomaaliya kulanka wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya iyo safiirka maraykanka ah u fadhiya soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xidhiirka iyo iskaashiga labada wadan gaar ahaan taageeradaha ay siiyaan hay-adaha amniga ee dalkana soomaaliya wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya oo kaga mahadceliyey taageerada maraykanka ay siiso soomaaliya ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in la sii xoojiyo iyada oo mudnaanta la siinayo tayeenta iyo tababarada ciidanka si ay u xaqiijiyaan guud ahaan amniga wadankana soomaaliya bulshada soomaaliyeedna ay ugu noolaato danjiraha dowladda maraykanka u fadhiyo soomaaliya ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii xoojin doonto taageerada ay la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhinacyada amniga oo mudnaanta koowaad ay u tahay dowladda maraykanka ayna sii wadi doonaan taageeradaasi